bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wacan u wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen waxaan u wanaagsan ayaanu hawdidii ka leenahay akhyaartana dhegaysataa ee caawa waa habeen talaadaah arbaca ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay shanta bisha diseembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadan oo caawa ah idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareega wararka dalsan haddii rabi laga helo waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo markii ugu horreysay si adag kaga hadlay arrinta wax kabeddelka dastuurka dalka oo muran xooggan uu ka taagan yahay kadib kulankii golaha wakiilada dowlada goboleedka jubbaland uu maanta u furay haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha jubbaland oo khudbad dhinacyo badan taabanayso iyo wax uu ka yidhaahday arrinta wax kabeddelka dastuurka dalka qodobada kalena oo caawa idiin soo gudbin doono sidoo kaleetana aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena waxaa ka mid noqon doono ciidamo la dagaalamaya al-shabaab oo lagu soo bandhigay gobolka hiiraan ee soomaaliya iyo ergeyga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya u qaabilsan arrimaha ciidamada deegaanka cali jeeto oo si adag kaga hadlay halkay ku wajahan yihiin ciidamadan macusliyada ah ee lagu soo bandhigay degmada halgan ee gobolka hiiraan ee soomaaliya waxaan idiin soo gudbin doonaa isagoo arrimahaasi ka hadlayo guddoomiya hore ee gobolka hiiraan ahna u qaabilsanaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee arrimaha ciidamada deegaanka dowladda federaalk ee soomaaliyana waxay magaalada muqdisho ka furtay shir lagaga hadlayo arrimaha isbeddelka cimilada shirkan oo uu hadal uu ka jeediyey ama ay hadal ay ka jeediyeen wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaanu caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doonaa sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan somalilan oo sheegtay in ay qabatay basaasiin la shaqaynayay ciidamada khaatuma haddaba warar ka soo baxay somalilan ayaanu sidoo kale idiin soo gudbin doonaa faahfaahinadii ugu dambeeyey xaaladda siyaasadeed ee puntland oo warar ayaan idinkaga heenaa madaxweynaha puntland oo madaxtooyada garowe ku qaabilay isimada dhaqanka ee khaatuma si baa layidhi lagaga wada hadlo xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada garowe oo ay mucaaradka iyo xukuumadda isugu hayaan arrimaha doorashooyinka ee puntland falanqeyn iyo waraysi ayaanu caawa barnaamijkeena idinkugu soo gudbin doonaa almaajadaasi waxaynagu soo kordho ayaanu caawa barnaamijkeena ku qaadaa dhigi doonaa haddii rabweyne laga helo farsamadii axmed cali maxamed jaaja aniguna waxaan ahay cabdulqaadir cismaan indhoy mar kale dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka sac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
war haya saaxib maxaa cusub war booq iyo siyaasado isdiidan oo maxaa dheer kala dirid baa bilaabatay wallee horaa loo yidhi geedkii orod lagu koro orodaa looga dagaa sabab kuwa ugu mushaarka badan ayaa ugu buuq badan
waa hagaag dhegaystayaal mar kale habeen wacan wanaagsan ayaanu dileenahay qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaanu barnaamijkeena ku bilaabi doonaa xaaladda puntland ee soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka taagneyd xaalad siyaasadeed oo ismariwaa dhinaca arrimaha doorashooyinka una dhexeeyo xukuumadda iyo dhinacyada mucaaradka maalmihii ugu dambeeyey waxaa socday dadaallo wadahadalla ah walow xukuumaddu ay sheegtay in dhinacyada mucaaradku ay diideen inay la kulmaan guddi madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni uu magacaabay una magacaabay in xal loo helo ismarwaaga dhinaca siyaasadda ee ka taagan doorashooyinka puntland haddaba xildhibaan hore oo baarlamaanka puntland ka tirsanaa salebaan cabdi faarax ayaa qadka ku jira xildhibaan salebaan soo dhawow intaasi kadib bal sidaan wada ognahay maalmihii ugu dambeeyey xaaladda siyaasadeed ee puntland ismarwaa ayaa jiray haatan bal marka horeeyo aragtidaada iyo sidai wax u jiraan
waa mahadsantihiin radio dadijir iyo dhegeystayaasheeda waa run waxaa lagu jiraa soddonkii cusoo ugu dameeyey ee madaxwilaadka dowladda hadda talada haysa waxaa nasiib daro ah in maantay jihadii doorasho ee puntland ee looga bixi lahaa marxaladdan kala guurka aysan caddayn sababteedana ay leedahay xukuumadda hadda talada haysa oo ujeeddadeedu ay tahay uun muddo kororsi meel ay ku dhammaanayso aan la aqoon heshiisna aysan ku ahayn qadaraafta siyaasadda iyo dhammaan reer puntland marka wantila'aanta doorasho oo welwelkeeda leh oo qallaasan siyaasadeed leh oo mid amni leh oo kalsooni darada shacabka ku abuurtay arrinkaas baa xaaladda siyaasadda puntland hadda ku sugan tahay wa waa gartay marka waxaan ogeen iyadoo maalmihii ugu dambeeya dadaallo wada hadal ay socdeen halkee wax ka socan laayihin xukuumaddu waxay leedahay mucaaradkii waa ay diideen in lala hadlo mucaaradkiina xukuumaddu waa ay eedeynayaan nin siyaasi oo baarlamaankii puntland ka tirsanaa oo si dhow ugula socda xaaladda taagan baa tahay halkay wax ka qaldan yihiin
dhammaan mucaaradka puntland waxay samaysteen dallad guud ay ku midaysan yihiin anigu xubin baan ka ahay dalladda fekerkeeda iyo taladeeda iyo sida ay u shaqaynayso iyo aragtideedana qayb baan ka ahay mana jiraan arrimahaas sida loo dhigayo ma ahan mucaaradku intaasoo shir buu qabtay intaasoo qoraal buu soo saaray in doorashada dalka la isaga yimaado lagana heshiiyo madaxweynuhuna kusoo laabto tubti doorashada waad la socotaa dhinacyada siyaasaddu markay ku heshin waayeen waxaa soo dhex galay isimadii dhaqanka oo martaca u ah dowladnimada puntland constitutionally waa gartay ismadii dhaqanku dhammaan darashaday la kulmeen mucaaradkay la kulmeen madaxtooyada iyo madaxweynahay la kulmeen annaga waxaan siinay kalsooni go-aan bay gaareen go-aankoodii madaxweyne saciid waa diibi waa gartay
haddana mar labaad ismada n c c baa ergahaan u yimid muddo ka badan toban beri bay joogaan shan iyo toban beri ba ku dhow maalinkii horeysay ay dalada mucaaradka puntland u yimaadeen waxaan siinay kalsooni iyo mandate buuxa waxaa nasiib daraa habeenka caawi ah soo desimadaynu mandateka ay dhexdhexaadinta ku geli lahaayeen oo u diidan yahay w- waa gartay waaya ee waxaa maanta kulan maanta kulan ay galeen inay kusoo kala kaceen
waa waa waa gartay marka waxaa ii sheegtay in idinka qudhiida guddiga guddiga arrinta aad ka dhawaajisay ee, wasiirka arrimaha guduhu uu ka hadlay Mhm.
wuxuu ahaa guddi madaxweynuhu u magacaabay wasiiradiisa jahwareerin in lagu furo ismadii dhaqanka ee dhexdhexaadinta ku jiray Mhm.
mandatka uu siiyana waxaa ku qornaa dardargelinta doorashada qof iyo cod
waa gartay doorasho qof iyo cod ah oo aan suurtagal ahayn xilligan oo aan shuruucdeeda dhammaystirnayn oo aan wakti loo hayn oo aan heshiis laga ahayn oo xisbiyadii siyaasadda ee mucaaradka ugu waaweyn ay ka soo horjeedaan oo adanaafta kale ee siyaasadda ay ka soo horjeedo oo aan bulshada heshiis lagu ahayn uu mandate warqada ugu qoray guddiga wadaxaajoodka arrimaha doorashooyinka wuxuuna qoray inay dardar geliyaan doorashada qof iyo cod waa gartay marka guddi annaana khuseeya ma ahayn guddi uu shaqacayo man isagu udirsaday bay ahaayeen waan arkayay saaxiibkay cabdi faarax sayidduxa oo ka hadlaya laakiin ma dheer habaabin buu ahaa hadalkiisiyo dhab ma waay ahayn waay waay waxaan rabaa marka inaan ku mucaaradka weydiiyo dalada mucaaradka puntland waxay u taagan tahay nabad waxay u taagan tahay wadahadal Mhm.
waxay la fadhiisatay oo u yimi culimadii waxay u sheegtay inay diyaar u tahay wadahadal inay gasho waxaa u yimi ganacsatada puntland oo dalka gudihiisa dartiisa ka yimid waxay u sheegtay inay diyaar u tahay waxaa u yimi hooyooyinkii ari- ururadii dhalinyarada iyo hooyooyinka waxay u sheegtay inay diyaar tahay waxaa u yimi isimadii waxay u sheegtay inay diyaar tahay ma jirto meel dalada mucaaradka puntland ay ku gardiiday laakiin cidda ilaa iyo hadda laga garla'yahay Mhm.
oo madaxweyne ku-xigeenka uus- uu- uus- uusan kula socon qorshihiisa Mhm.
oo baarlamanka iyo guddoonkooda aysan kula socon qorshihiisa Mhm.
oo cid kale oo kula socota aysan jirin oo isaga iyo urur siyaasadeedkiisa kaha oo keliya ah waa madaxweyne saciid cabdilaahi deni isagana waxaan rajaynayaa inaan dhow sugin Wa- wa- wa- wa- waay waaya marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaad noo sheegtay inaad la kulanteen isimadii ee, ka yimaaday s s c iyo ee, qeybaha kala duwan ee isimada puntland maxaad isla meel dhigteen intaanay ee, u gudbin madaxweynaha puntland isimadaasaa sheegteen
sida caadadu tahay insimada dhexdhexaadin bay u yimaadeen waxay noo warrameen inay kusoo baxeen inay xal ka qabtaan arrinta khilaafka doorashada ee taagan see yeelna annaga namay dhihin waxaan idinka rabnaa kalsoonidiinay dhehen si aan dhexdhexaadinta u galno waa gartay waxaana si buuxda u siina kalsoonida iyada waa gartay
waxaase nasiib darra ah muddo ku dhow laba asbuuc madaxweyne saciid cabdullaahi deni isimadii inuu marna meermeerinayay maantana xogta aan hayno kulankii u dambeeyay ay yeesheen
Wa- inuu waa diiday inuu kalsooni siiyo wa- waa waa arrin gartay aada nasiib darro u ah waa arrin khatar ballaaran oo in badan oo hadda dadka soomaaliyeed ka mid ah ay isku baraarugsanayn abuuri karta waa gartay marka ee, marba haddii idinku aad sidaas leedihiin xukuumaddiina ay leedahay ee, dhinacyada naga soo horjeeda ayaanan ee, diyaar u ahayn in laga wada hadlo ismariwaagii taagnaa madaxweynaha puntland uu fagaarooyin kala duwan uu ka sheegayo in uu diyaar u yahay in lala fadhiisto yaa waayay cid ay tahay in la aamino ee, sheekadeedu
waxaa ficnaan lahayd su-aashaas aniga iga habboonaan eh, inaad weydiisaan ama culimada ha noqoto ama ganacsatada ha noqoto ama isimada ha noqoto dadka ahlu xalliga ah ee arrinta ku jira bal cidda gar ogol iyo cidda gar diidan dadka inaa weydiisaan baa ku habboon waa run haddii darafyada dhinac kasta dhoowaxaasaa anaa qaba dhinaca kalea wax diidan macna samayn mayso waa gartay marka de warbaahin baa tihiin soomaaliyeed waraysta isimada sc la xiriira la xiriira culimada hawsha ku jirta markaasaad ogaanaysaan cidda garidilka iyo cidda gardiidan marka haddii aad fiiriso eh, siday wax u socdaan miyay muuqdaan ififaallo eh, dhinacyadiina mucaaradka iyo xukuumadda isku soo dhoweyn karta maadaama waqtiga la haysto uu aada u kooban yahay idinkuna aad ku hanjabteen in doorasho aad qabanaysaan xukuumaddiina ay eh, waddo kaloo eh, dhinaca aanan ahayn ay u socoto marka eh, miyay muuqdaan ififaallo waqtiga la haysto la isugu soo dhowaan karo
annagu waxaan diyaar u nahay inuu hoggaansan nahay isimada iyo culimada ku jira xalka go-aan kasta oo ay gaaraan oo ay ka soo saaraan arrintaas waa waan garta ku khasbannahay iyadaana ku shaqaynayna waayahay ee, marka laga soo tago ee, idinka waxyaabaha aad ee, sida gaarka u diidantihiin ee ah hanaanka doorasho ee madaxweyne deni uu doonayo oo aad tilmaamaysaan in waqti aanan loo haysan marka ee, diidmadiina madaxweyne aad kala soo horjeedtaan ee, marka laga soo tago maxaa diiday inaad dadka u tanaasushaan oo aanay dhicin in magaaladu ee, sida hadda ka taaganba ama laga cabsi qabo haddii ee, waqtigii laysla yimaado waxa ka dhalan karo magaaladii inay shaqaaqa ka dhacdo waxyaabaha dadku ay hadal hayaan si aysan u dhicin maxaa diiday inaad danta dadka u tanaasushaan
horta warka ee, mucaarib baa shaqaaqo wada waa war dacaayad ah oo barbagandaa oo xukuumaddu fidisay Mm, dalada mucaaridka puntland ma hubaysna waa siyaasiyiin mm,
madaxweynaha isagaa shacabkii kala qaybiyey ciidamadiina kala qaybiyey mm, waa jiraan ciidamadii puntland intooda badnayd waa ka gadwadsan yihiin Mm.
sida madaxweyne wuxuu wado in dhalaanta ah mm, aslanna ciidamada puntland uma dhisna hadba qofkii markaa talada haya mm, sidii mishinariski inuu ugu adeegso ugu adeego u adeegsado ay ugu shaqeeyaan mm,
ciidamada puntland muddo shan iyo labaatan sanaa bay dhisnaayeen waxay faham buuxa- buuxa ka haystaan ilaalinta dowladnimada waa gartay
ka ilaalinta dowladnimada iyo shacabka puntland khataraha gudaha iyo dibadda labadaba waa gartay marka hadday arkaan xataa madaxweynuhu inuu khatar ku yahay mm, systemkii dowladnimadii sida caadooda ah kuma raacane dariiqa qaanuunka istaagaan marka ciidamadii puntland iyo madaxweynihiibaa kala gadoodsan oo ciidamadibaa badankood ka soo horjeedaan mhm, arrinta een, dadka maadutan asushaan mm,
een, sida xaqiiqda ah ee jirta iyo waxa afka uu ka sheegayaa siciil ama xukuumaddiisu ka sheegaysa aad bay u kala fogtahay mhm. waa gartay hanaan doorasho oo dimuqrasation ah Mm.
oo sharciyan u diyaarsan hadda wakti maaha sharciyan u diyaarsan puntland kama jiro waa gartay doorasho gole degaan baa la galay alxamdulilah gole degaanka waa soo baxeen ka bacdi ilaa dastuurkii ilaa wixii xeerar puntland ay lahayd ee hore u degsanaaye khuseeyey arrimaha doorashooyinkii dimuqraadiyadda baa dhammaantood siciid wuxuu u bedeshay si isaga un u adeegaysa aan heshiis laga wada ahayn waa gartay
guddiga doorashada hadda dhisan layskuma aqoonsanaa mhm, natiijadii doorashadii soo baxday hadda ee golayaha deegaanka waa laysku haystaa muran baa ka jira Een, sharcigii iyo dastuurkii puntland oo dhiig intuu ku daadshay dastuurku waa heshiis bulsho see suurtagalu tahay inay dastuur inagoo dastuur konton qof dad ka badan ay ku dhinteen oo si khasaba saddex milyan oo doolar lacag intuu qaybiyo laaluusha ku bixiyey baarlaman lagu jirsayey
waa gartay see waa masiirkayga waa xaquuqdeeda dastuur heshiis Way.
laguma aha waay waayahay marka wakti bay qaadanaysaa qawaaniintii iyo shuruucdii doorasho ee siciid khalday sanad ama laba sano ugu yaraan bay qaadanaysaa in la soo in doorasho la qabto iska daaya waa gartay marka annaga waxaan badbaadsanaynaa waa dimuqraadiyadayadii iyo dastuurkeedii shuruucdayadii oo siciidu u samaystay qaab dictatorship hadda waayahay marka Marka- waa waa waayahay ka gunballaaran tahay doorashaa dhacaysa iyo dadka nabadkan asushaa waa ka gunballaaran tahay waa waayahay marka siciid dowladnimadayadii iyo shuruucdayadii oo aan madaxweynaha kaga dhignay buu kusoo duulay waayahay m- waaya marka muxuu uh, xal uu ku imaan karaa
halkay simaa ku jira go-aankay soo saaraan baa lagu dhaqmayaa
waayahay eh, fariintaada kugu dambeyso
wallahi hadda fariinteeda ugu dambaysaa waxay noqonaysaa in allana laga cabsado Mm.
dalka iyo dadkana loo talo
waa waayahay aada ku- aada kugu mahad celinayaa xildhibaan hore salbaan cabdi faarax oo ka tirsanaa baarlamaanka puntland ayuu ahaa oo caawa barnaamijka kala qaybgalayay sidaad maqlayseen wuxuu ka hadlayay xaaladaha cakiran iyo ismirwaaga ka taagan magaalada garowe ee gobolka nugaale ee soomaaliya weli waleega wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaan waa hagaag saaxiibayaal weli wareegga wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaa markaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee soomaaliya haddii aanu aadno madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo maanta furay kala fadhiga shanaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxuu si adugu kaga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin xaaladaha bini-aadanimo ee ka taagan deegaanada jubbaland iyo dagaalka ka dhan al-shabaab sidoo kale madaxweyne axmed madoobe waxa uu ka hadlay arrimaha la xidhiidha wax kabeddelka dastuurka oo maalmihii ugu dambeeyey ee si weyn loo hadalhayay madaxweynaha jubbaland ayaa soo hadal qaaday arrinkan isagoo sheegay in wax kabeddelka dastuurka uu ahmiyada gaara u leeyahay dalka marka la eego wakhtigan baarlamaanka labada aqal ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayuuna ka dalbaday inay ee, wax kabeddelka dastuurka oo ay kala shaqeeyaan madaxtooyada soomaaliya madaxweyne axmed maxamed islaam madoobe oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
ee jubbaland odayaasha dhaqanka hooyooyinka dhallinyarada inay yihiin lafdhabarka dowladnimada jubbaland adkay adaygooda wada shaqayntooda dulqaadkooda iyo sabirkoodana aan marar badan ka hadlay aad baan ugu mahad celinaya waanan ugu hambalyeynayaa kalfadhigaan kalfadhigaan shanaadna waxaan rajaynayaa shaqo badan oo u taalla inay qaban doonaan haddii ilaahay yidhaahdo Een, marar badanna ammaantooda ay tahay mid uu qof waliba u ogyahay maanta bulshada jubbalandna cidda ay kalsoonida ugu qab- ugu badan u qabaan inay tahay baarlamaanka intaa markaan ka soo baxo maanta waa maalin taariikhi ah kalfadhi baarlamaan baan furaynaa waxaan rabaa waxyaalaha inagu xeeran ee maanta aan rabo inaan taabto mar walba marxalad baa taagan maanta culayska ugu badan ee maanta na hor yaallayay waa masiibada caamka ee dhacday ee aan ku samrayno ee ah fatahaadaha iyo daadadka iyo roobabka xoogga leh ee dhacay oo aan leeyahay gobolkan jubbaland ama statekani wuxuu noqday meesha saamaynta ugu badan maanta soomaaliya uu ku leeyahay waan u mahad celinayaa marka hore cid walba oo nagala qayb qaadata waxaana baaq guud u dirayaa cid kasta oo wax ka geysan karaysa waxaa maanta dadku ay ka imanayaan ilaa iyo gobolka jubbada dhexe iyo webiga oo dhan waxaad arkaysaan maanta waxa ku dhacay dalagii waxaad arkaysaan geed midhoodkii hadduu noqon lahaa weliba kuwa yaro jilicsan sida liinta oo kale iyo mooska iyo zaytuunka iyo geedihii noocaas ahaa kulligood inay badda ku soo galeen oo webigu uu soo qaaday geedaha qaarkoodna ay meesha oday ku qallaleen wuxuu sababay barakac dhimasho iyo qax aada moodo waqtiyo hore taariikhda jirta aada soo xusuusanayso waxaan u mahad celinayaa ciidanka amniga oo aan xusuusanayo marka aan arko shaqada ay ku jiraan iyo sida afar iyo labaatanka saac dadka ay u qabanayaan ee ugu shaqaynayaan ee ugu dadaalayo shaqada ay ku jiraan inaad mar walba taariikhda markaad dib ugu noqoto aada xusuusanayso masiiba markay waddan ka dhacdo waxa ugu badan ee ka shaqeeya waa ciidamada taasna waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo waxay sababtay oo saamayn ku yeelatay dad ka badan hal milyan iyo boqol iyo konton iyo toddoba kun iyo laba boqol iyo sagaashan iyo laba waxaa ku barakacay afar boqol iyo lixdan iyo dhowr kun waxaa dhimashadu ilaa hadda ay maraysaa inta la ogyahay ee la arkay ilaa lixdan iyo saddex qof waxaa go'doonsan intaa in ka badan marka maanta aan fiiriyey xalay aan weydiinayay qaamqaam degtasha dadka jooga ee gobolku ka dhacay saddex boqol iyo ziyaado qof bay ahaayeen oo intaa doonya lagu soo daldalayo dadkaa marka aad fiiriso waxa ku dhacaya iyo xaaladdu siay tahay waxaad arkaysaa hooyooyin umulay oo iyagoo umul ah tunka ilmihii ku soo wato intaas umulnimo ku soo socday waxaan aad arrintaas ugu culayska u dareemayaa marka aan fiirinay dadka soo qaxay iyo dadka barakacay ee dadka dhibka ku dhacay hooyooyinkay u badan yihiin halkaa haddaan ku yaro istaagay waxaan garan waayey aabbayaashii wax ku dhacay aabbayaashii waxa ku dhacay waxaad arkaysaa hooye afar ilmood wadda hooye shan ilmood wadda aabbihii away waxaan rabaa hooyooyinka inaan uga mahad celiyo halkan aan tartan qur-aan ku qabanaynay qalamaa laba iyo sa- saddex qof kama badnayn ragga la socday aabba ahaa hooyooyin baa waday oo carruurta waxa waxbaraya oo hooyooyinkii maantana kuwa qaxa wada ee ilmaha tunka ku wata ee webiga soo gudbaya ee iyadoo umula wada afarta ilmood xambaarsan waa hooyo anu balle xisaabtan ragga in la sameeyo aad bay ila quban tahay sababtoo ah waxaad mooddaa shaqadii raggu ay lahaayeen ee reerka ay ka lahaayeen inay haweenkii maanta markaan sii weydiiye waxaa leenahay in beeroo meeshii ku hadhay iyo wax yaroo culaysaa jiro wax ka qabanayaan laakiin arrintaa waxay la tahay bal dib ha loogu noqdo oo hay-adahan hadda ka shaqaynaya ee dadka aan soo gudbinayn ee la keenayo ha la isweydiiye aabbihii reerkan dhalay meeshuu ku hadhay ilaan agoon ma wadaaha dadkii aad baan hooyooyinka ugu mahad celinayaa iyadoo aan u mahad celinayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo nala qaybsaday maalmihii dhoweyd dhibaatadan arkayna baaqna soo jeediya aan mar labaad ku celinayaa inaan u baahannahay cid walba oo barnaamijka ama xukuumadda soomaaliya ha noqoto ama dowladaha saaxiibkanahay ha noqoto ama hay-adaha caalamiga ha noqdeene cid waliba inay ka qayb qaadato masiibadaas guud ee dhacaysa oo weliba aanaan xadda ku daynin sida marxaliga eh aan ka fakerno mustaqbalka haddaynu u dhaxayno fatahaad iyo biyo dhaamin waa caqabad hadda markaa biyihii baa yaalle bal inaan qorshahana ku darsanno inaanan biyo dhaamis u baahanina hadda wixii la qaban karo ee laga daba qaban karo mashaariicdaa in hadda wax laga qabto oo gargaarka gacanta ah ay la socoto wixii mustaqbalka aan ka yeeli lahayn ee mustaqbalka biyahan sidii loo celin lahaa iyo sidii la yeeli lahaa iyo wixii aan ku samayn lahayn inaan rabo inaan baaqaas ama aan sii di- sii diro hadaljeedintaas iyo qaylo dhaantaas ku saabsan waxa dadka ku dhacaya maanta raashin looma hayo raashinka aan maalin dhoweed siina wax aada u yar ba ahayo dowlado naga soo gaaray dowladda federaalka iyo hay-adaha khuseeyo barnaamijkaas sodma iyo kulligood waxaa hadda ugu daran xataa doonyihii lagu soo gudbinayey waxaan rabnaa inay qof waliba xil iska saaro mas-uuliyadda maanta dadkaas ka haysata waxaa soo raacaa waxay tahay dad badan oo maanta qaxaya oo deegaano fogfog ka imanaya hadday dowladnimo u joogto mayna yimaadeen meeshoodaa lagu xanaanayn lahaa wax loogu raadin lahaa waxaad garan kartaa markaas dadka waxay sugayaan ee u baahan yihiin inay tahay dowladnimo waxaad ogtihiin waddanku inuu dagaal galay lagula dagaalamayo khawaarijta waxaan sugaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo beyskiisa oo kismaayoa yimaada kadibna aan howlgalkii bilowno waxaana rajaynayaa wejiga labaad ee halkan laga bilaabayahay midho dhalkiisu inuu ka dhaqso badnaado meel kasta oo tallaabo hore looga qaado waayo dadka reer jubbaland waxay taabteen dhibaatada weliba masiibadani markay dhacday qof waliba wuu tabayaa caqabadda iyo dhibaatada haysata si toosayna u taabatay taa markaa waxaan rabaa inaan u diyaargarowno weliba reer jubbaland annagu aanu ballan qaadayno waxa ugu daran dagaalka shabaab lala gelayahay waa laba nooc dagaalku xoraynta iyo deegaanada la xoraynayo iyo haynta meelihii la qabtay waxaan horey u ballan qaadnay inaannu xorayntana ka qayb qaadanayno hayntuna ay keli nagu noqonayso oo shacab iyo ciidanba wada shaqaynta maanta aan ku jiraay iyo dadku say ugu diyaarsan yihiin intaba aan ka faa'iidaysanayno taas markaa waa midaan dowladdana ka sugayno madaxweynuhuna uu ballan qaaday dhaqsana uu iman doono aanan rajaynayo anoo saaxiibada iyo deegaanadii kaleba ka bilaabay aan canaananaynin in meeshani ka dhega nuglaan doonto shaqadeeduna ay ka fududaan doonto insha allahu Eh, si dhaqsaana waayo baahida dadka qabatay ee ee weliba ay tustay maanta dhibaatada ku dhacday waxa maanta dadku intaa u soo gudbayaane u soo lugaynayaani ay tahay caqabadda khawaarijta ka haysata waxaan rajaynayaa in reer jubbaland wax ka badan waxa deegaanada kale oo dhan laga sugaya laga heli doono insha allah Eh, a- arrintaas al-shabaab jawaabteeda iyo kulankeeda waan bilaabi doonaa gabdhuhuna siday hadda u dadaalayeen ee ay oodkaca iyo u dubayeen buskudka iyo ha u diyaargaroobeen ragguna aan sheegaya gaabis badan baa ku jireen laakiin waan raafaynaa haddii ay wax kala qaban waayaan bal inay gabdhaha la socdaan baan ku raafi doonaa waxaan gelaynaa oon rabnaa jubbaland inaan hadda samayno isu furfuritaanka deegaanada xorta ah iyo maamulkii in la daadejiyo waxaa dhibaato ah dadku caqabadna ku ah maamul la sugayo in lasoo magacaabo maalin walba caqabadda uu keenayo oo la kala saari layahay askarigii iyo kii maamulka ahaa iyo qof walba waxaan rabnaa inaan kawnsiladii dhisno oo deegaanada aan ka bilowno xortaa si dhaqso ana loo gala arrinta kawnsilada hadda qorshihii aan ku gelayn waxaa naga soo dhex galay fatahaadda laakiin waxaan rajaynayaa shacabku maamul deegaano oo ayna ka cabanin oo iyagu ay la xisaabtamaan oy berri iyagu ka keeni karaan waxay doonaan in loo sameeyo oyna odhanin hebel noo soo magacaabayo wiifta iyo wareegta maalin baan lagu magacaabine shacabku aanu dhisi doonno kawnsilada haddii ilaahay idhaahdo baarlamaankuna sida hadda laba degmo uu degmonimadooda uga hadlayay kawnsilo lasoo dhisay oo lasoo doortay ay hor iman doonaan oo la xisaabtanku uu gaari doono qof kastoo xildhibaana deegaanka uu ka soo jeeday cilladda ka timaadda inuu kaunsil lagula xisaabtamo uu yeelan doono haddii ilaahay idhaah waad mahadsantihiin waxaan rabaa dowladda soomaaliya muddadii burburka kadib waxay u suurta galay weliba dowladdan hadda jirta qodobo muhiim ah oo siyaasiyan waxtar u ah dowladnimada soomaaliya waa wax maanta lagu faani karayo dowladdanna ay u noqon karto raad fiican shaqooyinka hadda qabsoomay iyo marxaladaha maanta lagu jiro aad iyo aadna aan madaxweynaha iyo hoggaankiisa ugu mahad celinayo hadday noqoto tii ugu dambaysay cunaqabataynta hubka laga qaaday oo aanu noqonnay annaga iyo khawaarijtu laba jabhadood oo garbasiman oo qorigay haystaan qorigu haysta uu haysto waxaan isdheerrahay ayna jirin qolyaha amis atamis iyo dowladahaas kalena ay noqdeen iyagu waxa fire saboodka ama madaafiicda laga helayo dee waxaada gacanta ku haynina kuma haysid maanta taasi waxay u tahay dowladda dan qaran faa'iido iyo guul ay gaadhay taariikhdana u geli doonta ayna xusi doonto aanan filayo dagaalka shabaab inuu soo kooban doono cimrigiisu sababtoo ah hadda laba jabhadood oo isku hub wata oo isku qoriya oo waxba isdheereen baan ahayn laakiin markaan hadda taangiyada iyo madaafiicda goobtiya la nimaadno bayloodyadanadii iyo diyaaradahanagina ay kacaan maanta o dhan waxaan baryootabaynaa helocopter war iqaad kanow meesha dadii geey laakiin cunaqabatayntaasi iyo in laga qaado shabaabkana la saaraayo waa wax aada u muhiimsan waa guul dowladdani maanta ay gaadhay taariikhdan u gelaysa madaxweynaha iyo wasaarihiisa iyo kaabineetkiisa qodobka labaad oo bishaan dhammaanaya oo arrinta dayn cafiska ah oo ayna macnuhu ahayn dayn kale intii lasoo qaatay in baajad iyo miisaaniyad loo isticmaalaya ay noqonayso mid horumarin iyo waxqabad iyo warshado iyo loo isticmaalaayey waa arrin aad iyo aad muhiim u ah muddana laga soo shaqaynayey dowladnimada soomaaliyana saldhig u ah arrinta ku saabsan dayn cafisku wayna gaari doontaa meel fiican lagana gaari doono aadna aan uga hambalyaynayo qodobka saddexaad ee hadda hirgalay wuxuu ahaa ka mid noqoshaha bariga africa arrintaasi waynu isognahay soomaalidu waa dad nashiidiin oo aada u firfircoon waa dad ganacsiga ku fiican waa dad maanta dadka bariga afrika degeni ay garanayaan qofka soomaaliga waxa uu la yimaado waxaad moodaa inay nirgasamaysan yihiin oo iyagu ay abuuraan ganacsiga iyo waxan oo dhan taas ma aha soomaalida keligee waxay noqotay east africa oo dhan waxay soo dhoweynayso macnaheedu maaha in annaga suuq aanna wax badan lanoo keenaye ganacsadihii soomaaliga ahbaa wuxuu helayaa xuquuq sida uu maanta yahay ka baxsan oo damaanad uu u helayo ganacsigiisa socodkiisa dhaqdhaqaaqiisa iyo shirkadaha ay gelayaan iyo maalgashigiisa taana waa qodob saddexaad oon isleeyahay guul weyn buu u yahay dowladnimada soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeedba haddii siday tahay loo sii furana dee wixii la isku dhibayo ama fiisa ama kanaha siday maanta afrikada bari isugu socoto inaan isugu soconno waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo golayaashaba hambaliyo waxa aad qabateenna waa mid taariikhdu qori doonto berrina aad arki doonto midhaha waxa waxa aan kula talinayaa ee u dhiman dowladnimada waxay tahay inaan dhammaystirno intaa waxa ka dambeeya waxa maanta inoo yaalla dastuurku ku dhac buu u baahan yahay haddii laga cabsado oo maanta oo dhan laga hadla dastuurkii oo wa- dastuurka in la dhammaystiro xalka gagaaristiisu ay adkaato weligeen sidaa umaan qabyo u ahaanayna wax badanna way taagnaanayaan annagu golaan ahayn n c c la yidhaahdo golahaasi talooyin buu keenay xadhigyuu gooyey waxbaan jebinay laakiin golayaasha shacabka ama xeerdejintu iyadaa waxay leedahay inay wixii shaandhayso qodobada qaarkood hadday wax ka bedel iyo hadday wax ku samaynayo laakiin annaga golo ahaan waxaa nala gudbooneyd waddanku sidaan ma ku jiri karaa maya aan calool adag samayno go-aanno aan qaadano aan soconno waxaan rajaynayaa baarlamaankuna inay sida ay tahay arrintaas aragtideeda u qaadan doonaanoo waddankani uu u baahan yahay sida uu ku jiro si ka bedelan inuu u dhaqmo sida uu ku jiro si ka bedelan inuu u dhaqmo waa inaan waa inaan tallaabo hore u qaadno oo aan dhaqaaqno oo aan iska dayno gacantan iska xidhxidhan ma aha qur-aan munazala waxa aan gaadhnay waa la- tacdiilin waa lagu samayn karaa baarlamaanku waxyaalaha xuquuqda u leeyahay wuu ka shaqayn karaa laakiin sida maanta madaxweyne xasan sheekh iyo xukuumaddiisu ay ugu dhacday arrimo badan inay u hirgalaan waxaan rajaynayaa teeramku intuuna dhammaanin inaan wax badan ka gudubno dowladnimada soomaaliyana ay noqoto mid meel cad loogu soo hagaago oo gacantan aan hoorsanayno iyo askarigan aan u baahannahay iyo yaa wax nala qabanaya iyo ma isku filannahay iyo seen ma yeeli karaa war waynu isognahay shalay dowladnimada soomaaliya inkastoo dadkan in yaryar iyo in waaweynba ay leedahay xilliyada qaarkood taariikhdu ay soo martay innagaa cid waliba inoo baahnayd maantana waxaan rajaynaya inaan middii dib ugu noqo
waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed salaam madoobe sidaad maqlayseen wuxuu ka hadlayay arrinta wax kabeddelka dastuurka iyo xaaladaha cakiran ee puntland ka- ee jubbaland ka taagan aan idhaahde Eh, waa hagaag weli wareega wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaa saaxiibayaal markan haddii aanu fiirino uqaabilsanaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee arrimaha ciidamada deegaanka cali jeeto cusmaan ayaa waxa uu kusoo bandhigay gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada halgan la yidhaahdo ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka kuwaasoo loo diray loo diyaariyey xureynta gobolka hiiraan waa kan isagoo arrimaha eh, xureynta deegaanada ka maqan gacanta gobolka hiiraan ka hadlaya muslime maahay haddaan idadacaan yaa hadda qoortayda haysta nin muslima maahay waxaan kari karo haddaa u gabtootaan adaad u mahadsantihiin waxaan garanayaa duruufta aad ku shaqaynaysaan ilaa xaddiga ay gaadhsiisan tahay idinkama maqnaynoo waan garanayaa waxaan maalin dhowda daraad bay ahayd markaan halkaa howlgalka ka s- aan uga jirnay niman dhallinyaraahoo yar yara way hor socday nin ka mida kobtu way goday gacanta ku sitay dhagaxna waan maraynay walaa damiirka ay xanuunsaday laakiin wax aan dhib laga marin macnaba ma sameeyaan gobonnimo haddaad maqasho gobonnimo dhuxuladdaba meel ka xagga hay taallaa geed xanan hay ka shishaysaa ragga doontay u baahan tahay waxaan hubaa inaad geed xanana ka xagga ka doonateen cali jeyte cali jeyte cali jeyte cali jeyte qof waaye waa nin qofna ma guulaysto ummad baa guulaysata waxa guusha keenay waa adi allah subxaana wa tacaala keenay laakiin waxa guusha keenay adinka waay maalin labaad baa nin wuxuu yidhi oo ninkan cali jiitaa shabaab baa caysanaya waa qarxinayaan oo kana yeelayaan oo koo ayeelayaan oo meel fadhi ku dirraaduu ma joogo mid baa yidhi ninkani qof shabaabana ma dhaawicin qof shabaabana ma dilin oo gacantiisu kuma diline ma dulmayaanuu yidhi maxay ka rabaa waa kuwa muslimaana dhahaye waan weli kuma waa maba dhihinba moogtaadii raggaana yiino anigu waxaan yidhi waxaa ka jira war nimanka waa ku filanaya ninkeena ya ninkeena nimanka waa ku filanaya aan iska celinay sidayna nama anfacdee intaasa aanu dadka dheeraa waa mahadsantihin haddii alla idmo waxaan rabaa dhowr arrimooyan maanta inaan ka hadlo midi waa dadka isku dhex jira ee isla jooga ee magaaladanba jooga meelo dheer ba hawdooni tan uba joogaa tan tan waa isla joogaan haddii la isla joogo ood isla jirtiin magacaa layga beddelayaa maxaa lagu kalifayaa in midna kabala'aan u socdo oo qoriga hashiisa kala baxa wato oo uu naftiisa qadimo oo uu cadowga baacsado midna jaajuuso annaguna aan dhowrana maxaa lagu kalifay waxaan idiin caddaynayaa qaarka ma ha carareen ama hay sugeyne qaarkood riboodkooda waan hayoo cad ayagoo gaariga dushiisa ku xirxiranayna magaalada aan ka tegi- aan ka tegi doonaa wax u furan waxaa ka jira hadda inay baxaan intaan she- sheekada wadno inay iska sii baxaan oo ay nimankii caybsi ka daba tagaan taasi waa taas waxaa kaloon rabaa xilligii dagaalkii koo- dagaalkii labaad ee adduunka ayaa nin jeneraala hadda magaciisa ma hayo raashiyaana ayaa markii naasiyiinta jarmalka ay dagaalamayeen baa jarmalka la jebiyey jarmalka markii la jebiyey nin qoslana muu ahayn baa la yidhi hebelow maanta soo ma faraxsanid goor maad qoslaysaa mayuu yidhi ma qoslaya anugu maanta maxaa jiraa la yidhi guusha aan gaadhay nin maasti ka calaalinaya sheeganayu nin maasti ka calaalinaya ayaa sheeganaya war maad farxaysaa layidhi marka la hoogo oo la bo'o oon aqoontayda aqoontayda aan ku adkaado markaasaan farxayaa waxaa addeega u seexateen ee aad u dhibban tihiin ee intaa aad ku shaqaynayseen in nin hogof hogof hogoflo iska qaato ama aw duruufaha aad ku sugan tihiin oo macno dareeyo haddaan yeelo magacaa layga beddelayaano soomaaliya oo dhanna maaha laakiin madaxweynaha soomaaliya intaan iska arkayna ku siman tahay wax aan qarinayana maaha wallaahi baanan qarinayn iyo billaah waxaan kaloo rabaa inaan idinka mahad celiyo raggiinnan halka fadhiya inuu hadda ku jira iyo in kale ma garanayo hal nin baan wacay anugu waan idhi war hebelow war maxaad haysaa cabdulle nin la yidhi cabdulle ma joogaa wakaa ninkaasaan wacay qof aan bidhaantii bidhaantiisa hore u garanayana cabdulle iyo ninaan isku soo barannay belweyn iyo maxaas muxuu ahaa, qodu dhece labadaas ninaan bidhaantooda ka garanaya hebel nin aan dhigi karo waayo dadka midaana usan dheereen intaanuna qof ka aqoon oo aana qof ka wicin hadday ii timi ya haddaan wakti geliyo oo ragna waxaa ilaahay baday intay wakti geliyeen oo wax walba suubiyeen oo si kasta yeeleen inay intaa isu keeni waa intaa aa ilaahay baday nasiibkaas ilaahay baa iina siiyey allah ku mahadsan inta ka soo hartana adinkaas kale waxaan rabaa inaan dagaalka usoo laabto marka dagaalka adinku hadda waa waxaa laga yaabaa saaxiib nin odayda ugu horreeyaa wuxuu yidhi meeshaan iyo beledweyne wallaahi bilaahi tallahi soomaaliya idinka idinka sugaysaa inaad xoraysaan ma aamineysaan inuu maalin walba baahalkaanu maalin walba inaa inta aniga waa markii afraad baan u malaynayaa halkan jiinkaan marku imid anoo ka imid waxaan lugeynayey hees iyo meesha la yidhaahdo beeriya baal baan hadda ka hor lugeyey ee intaanoo kala socoto baabuurna uma hayo waan soo daba kacay anna waan soo daba kacay maalintii dambena waa maalinta ceelqoox la dhacayo ciidankii beeriya baan uga tegey ceel- waxaan geeyey ceelqooxle soomaaliya run baan idiin sheegayaa waa markii afraad oo aan meeshaan imaado baahalkaan markaan webiga goysina buu soo goynayaa hiiraanaan wada xor ahayn hiiraan maxaa la yidhi hal barkeed qala yahay barkeedgeeda ma daaqo ma u malaynaysaan ayadoo hi- ayadoo hiiraan qayb ka mida shabaab ku jiro inaad nasanaysaan qoriga dhigaysaan ma u malaynaysaan ayadoo soomaaliya qayb ka mida uu ku jirana qoriga ma dhigaysaa waa virus eeg waa virus bahalku waa dilaa waa wax nooc ilaahay weligay maa noocan oo kale cumrigayga intii ugu badneed cumrigayga intii ugu badneed anigu dagaalan ku dhammaystay koob iyo siddeetanka hadda ka horna waan sheegay koob iyo siddeetankii bishii juun ayaan war dheer dagaal ka galay anoo canugu yara maalintaasaa shidda iigu horreysay weligay intaan binaanan arkay kuwaanoo kale maarag ebidkii noocaan u celi maarag eeg meel ugu hagaagta ma leh haddaad soo aaddo waa cararayaa xagga dambuu kaa marayaa geedka hoostiisu ku jiraa dadku wuxuu sheegay mataqaanidii beli waa wax fayrisa oo nacaladi ku dhacday oo aan aadami ahayn oo nooc loo dhaqma lelaa waxaan idinka rabaa fiiri gobonnimada soomaaliya saddex iyo toban nin baa keentay saddex ilaahay baa keenay laakiin saddex iyo toban nin baa keentay kun sagaal boqol afartii iyo saddexdii bay bilaabeen soo ma ayaa iswal la asaasay hal ninku agaasimo kama noqon ma aaminaysaa darajo ka sarraysa iska dhaafi ah agaasimo kama noqon hal nin oo ka mida hadda in qaarnool yahaan filayaa nin iyo cili ma aqaanin baan filayaa ma hube sideedaba gobonnimo nin raadiya inuu asagu dhiisha caanaa garabka saartaa ma dhacdo inta badan waryaaya aabbahayo waxbayna dhaxashiinayna ilmehena maxaan dhaxashiinaynaa ilmehena ma waxaan dhaxashiinaynaa ayagoo qalbigu dilan yahay eeg qalbigu ayagu dilan yahay oo mid uskag loo sidii jinkii geedka dhexdiisa gelaya aaminin inuu ka adag yahay miyaan ilmehena uga tagnaa muuga tigi karnaa ilmehena waxaad markhaati iiga tihiin markii bahalahan shaqada ka qaba- ku bilaabayn dad baa inaan waalanahay ii haystay walaa war ilmaha yuu bi'ini gurigi ba'anaya soo celiya oo ninka ayaa ka keenay dadka yuu bi'inin qaar waxay leeyihiin waa baahal xayawaanoo naftahalligoo ee, meeshuu ku dhima doonaa warba wax ilaahay soo dhinac maraaya imanaya aniga yaa dadkii waaweynaa noocaas ahaaye kuwa yaryar ee annagu aan dhalnay ama dhala doona maxaan dhaxashaynaynaa maanta su-aashaanaan rabaa in- inaan jelcelno I- annaga aabbayahay waxba nooga tegaya midda kale waxaan rabaa mid ogaada dadku intuu deegaankiisa degan yahay ayuu magac liiya sharaf leeyahay hadduu deegaanka ka tago walaahi huutuhi tuutsuu noqonaya waa yaacaya halkaasuu qaba- haddaan is yidhaahdo maanta halgan ilaaliya ee seefgareeya intiinaan halgan keligeed ma seefgaray karno markii halgan ma intaan ka waardaynayna ma ka ilaalin karna inta halkan meel fabaa laga ilaalin karaa soomaaliya oo dhanna waa noocaas haddaan inta cayriso uga soo hartay kunyo barrow beladii sida u soo maleegaya iyo xa- wa- wixii jinkaa u maleegaya iyo fayraskii uu soo fidinayaa subax dambe gurigaagu joogaa hadda waxaan ceyrinaya waa midka qorigana soo ma oo kumihii dhulka ku dugan yihin intuu yaal intuu- waa kuwaan la hadlay intii ku dugan yihin waxaan rabaa ukumaha inaan bixinno ka qorigana inaan burburino ukumahana ku darno soomaaliyana aan u istaagno maaha maaha xigmadoo hadda ka hor aan sheegay ayaan rabaa maanta inaan idinku celiyo waxaa la yidhi dunida horu martay dunida horu martay annaga dunida saddexaadaan la idhaha soo ma dunida horu martay qofka fashilma way barringantaalaan ilamaa uu ka guulaysto hadda waa fashile ogow dunida saddexaadna qofka guulaysta lugahay qabtaan ilamaa uu ka fashilmo waxaan idinka mahad celinayaa inaynaan lugaha ay qaban oodan i gaadhsiinin inaan fashilme aad ii barangadaasheen kor inaa ii qaadeen cali jeyte madaxweynaha soomaaliya ee aad u tihiin in in in isgaranayna soo ma ya oo soomaalidu ku xamarayso soomaaliya shabaab ka saarooye keligayna sanka kuma taagayo war ma igala saaraysaan ya kun mataa ma laygala saara nin nin muslima maahay haddaan idadicaan yaa hadda qoortayda haysta nin muslima maahay waxaan kari karo haddaa u gabtootaan walaxanba kari karo kuwaan kabaha le oo gacanta jiito maaho baalaha wato meeshan sii waxaysmaya maanta sida aan ku ballannay korna cabdullaahi dadkan oo subax waa u jeedaa sida yihiin berisaan ka maraba raggan waxaa ka maqan waa garan karnaa soo ma ya siday u caadadahay ma raba inaan meediya ka sheego raggaanoo waxaan rabaa subaxii geysan taana intaa u dhaafilmayo ballanteennu waa shaqo ballanteennu waa shabaabaanu iska celino yaa shabaabaanu iska celino waay haddii alla idmo shabaab waa ku filannahay ilma adeerayaalow ilma adeerayaalow hal barbareenaa jira horta xabadda cabdullaahi ayaa ka hadlay si cilmiyana u idiin kala hadlay ilma adeerayaalow waa idila dhashaa saddex xabba isii unin dhahay moo wayaani waa ii diideen cirkabaa iga fiican waa marka waan xanuunsaday kabtan yadaa idiin sheegaya oo kale anugu tuulo caalgaa la yidhaha magaalada bedowe ka sheysaan ku dhashay meeshaan ku soo koray weligey waan la yaabi jiray dadka suuxa oo ciyaarta ku suuxa marka la dheelayo oo macnaha sarafyo waan la yaabi jiray weligey intaan noolaana hal maalina huhu huhu dhahayno waxaan ogaaday waxaanoo xaqiijoon ogaaday sarrafyadu rabitaan inay tahay maxabbo waa maxabbo ma aaminaysaan inaan jareeyano waan sarrafyootag baashi maana wadani inaan isduri lahay waan u malaynaya Wa- waana maalintii ugu horraysa noloshayda oo aan ugu dhawo moogtaadi farxaddaa yeelaysa noo farxaddaa yeelisa farxadda farxaddaa yeelisa kun iyo shan boqol intaan dadku kama yarayn
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan intaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyey barnaamijka wareegga wararka dalsan farsamada axmed jaaji ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cusmaan indhoy tan iyo kulanti dambo nabadgelyo